ciidanka ethoobiyaanka ah ee ka tirsan xoogaga atmis ee duulaanka shisheeye ku jooga dalkan muslimka ah ee soomaaliya ee ku sugan degmada doolow ee gobolka gedo oo dhaca koonfurta soomaaliya ayaa xabsiga u taxaabay xubno ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo degmada doolow gaaray wakhti aanan ka fogeyn xilliga ay xabsiga u taxaabeen askarta xabashida ah wararka ka imaanaya degmada doolow ee sida gaarka ah loogu faaqidaya dhacdadan ayaa ku warramaya in askartan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ay gaarayeen ilaa lix askari waxa ayna wararku intan ku darayaan in askartan la xiray kadib markii ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee degmada doolow oo ay xoog ku haystaan ciidamada shisheeye ee ethoobiyaanka ah askartan lixda ah oo ku wajahnaa degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa markii ay ka degeen garoonka degmada doolow waxaa xabsiga u taxaabay ciidamada xabashida ah ee sida buuxda u maamula garoonka diyaaradaha ee degmadaasi dhanka kalena gacanta ku haya maamulkiisa iyo howlihiisa intuba lama oga sababta ilaa hadda ay ciidamada xabashida ah xabsiga oogu taxaabeen ciidamada ka tirsan askarta dowladda federaalka waan waan ay samaysay dowladda federaalka oo lagu doonayay in lagu soo daayo askartan ayaana ku soo dhammaaday meel cidlo ah iyo natiijo aanan raaligelin dowladda federaalka xubnaha lixda qof ah ee ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaana ilaa hadda ku jira xabsiga ciidamada xabashida ee degmada doolow